wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa degmada beled xaawo ka daafurtay tababar loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada beled xaawo ee gobolka gadow tababarkan ayaa ku saabsanaa sidii loo horumarin lahaa xuquuqda aadanaha waxaana loo qabtay waxgaradka iyo ururada bulshada rayidka degmada beled xaawo sidoo kale waxaa furitaanka tababarka ka qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada beled xaawo gudoomiyaha arrimaha bulshada beled xaawo iyo gudoomiyaha degmada ayaa kula dardaarmay ka qeybgalayaasha tababarka inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan waxaa la baraya muddada uu socdo tababarka puntland maanta waa maalin weyn waa maalin dee wasiiradeenna qaaliga ah ay barnaamijkii ururka hoyooyinka degmada kaasata xaqa online maanta ay noo daafurayso waa maalin weyn insha allahu tacaala dibna howlo badan ay noogu qaban doonto haddii ilaah yidhaahdo marka dhammaan maadaama bulshada qaybaheeda kala digsan dhammaan aan joogno inaan si fiican aan qaadana casharada iyo bargaraamka meesha ay wasiiradda iyo macalimiinta ayna siin doonaan haddii ilaah yidhaahdo aad iyo aad baa mahadsantihiin dabcan wasaaradda waxay rabtaa inay howlaheedii wasaaradeed ay gudaha u gasho ayadoo ka bilaabaysa wacyigelinta bulshada waxaa laga hadlayana waxaa weeye xuquuqul insaanka iyo xuquuqdii hooyooyinka iyo gabdhaha soomaaliyeed dabcan degma ahaan annagu xoogaa wasiir waan aad dhibaatadeena uma badna xagga xuquuqul insaanka wax waa jiraan laakiin midda inta badan tabashada aan ka qabo annaga ragga iyo odayaasha nala jirta waxay tahay oo aadna noogu batay waxaa loo yaqaano aali marriageka gabdhaha oo yararka afar toban jirada guurka lagu dadejiyo waa arrin culayskeeda leh waana u baahan in laga wacyigeliyo duqowda dhaqanka iyo culummada iyo in rag oo dhan hooyooyinka laftigoodana loo sheego oo arrinkaas maaragtay ay ka fiirsadaan wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in wasaaradda haweenka jubbaland ay sii wado tababarada iyo sidoo kale wacyigelinta bulshada gobolka gadow ujeedkaygana wuxuu ahaa maanta inaan beled xaawo ballantii aan maalinkan safarka madaxweynaha ku-xigeenka aan la socday ballantii halkan aan ku qaaday degmada inaan fuliyo oon degmadaan kusoo noqon doono aniga iyo degmada degmooyinka gobolka gadana shaqooyinkaygii aan maalmaha maalmeedkii wasaaradda ay iska lahayd in ay ka fusho degmooyinka gobolka gado waxaan kusoo dahfurnay degmada doolow in maxay ahayday wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka ay ka maqaneyd saaxada gobolka gado muddo shan sano ka badan laakiin ilaahay mahaddiisa aniga iyo maanta gobolka inaan isu madax bannaannahay oo aan waxaan walba aan ka wada hadli karno oo aan lalahayn gobolkii waa kaa xiiran yahay degmada waa kan aanan laslahayno laysu imaanaya aan maanta markhaatigeeda furayna insha allahu marka saa darteed wacyigelin iyo isbaridda sharciga xaquuqul insaanka oo aanan weli idinka idan arkin ayaan lidiin bilaabaya halkan waan ku soo noqnoqon doonaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa horey degmooyin ka tirsan gobolka gado ugu soo qabatay tababaro la xiriira wacyigelinta arrimaha bulshada iyo xuquuqul insaanka